Waan ognahay in rabshado ka dhacdo dhammaan qoysaska. Waxay sidoo kale ka dhacdaa carruurta, iyo in carruurta ugu yaryar ay ku jiraan khatarta ugu badan. Waxaa jira noocyo kala duwan oo rabshado ah. Rabshadda gacan-qaadka ah waa in qofka lagu abuuro xanuun ama dhibaato jireed. Tusaale ahaan, qandhuufada, hantaraarufaynta, nabar-ku-dhufashada, feer-ku-dhufashada, laad-ku-dhufashada, iyo jagaynta daran.